Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha la iibiyo raashinka suuqyada magaalada Beledweyne taasoo ay sababtay raashinka la keeni jiray magaalada oo yaraaday. Burka afkiisa ayaa la iibiyaa qiimo dhan saddex iyo toban doolar halka markii hore la iibin jiray kow iyo toban doolar. Sokorta ayaa la iibiyaa qiimo dhan siddeed iyo toban doolar halka markii hore la iibin jiray lix iyo toban doolar. Qaar ka mid ah ganacsatada raashinka iibiya ayaa ka warramaya sare u kaca ku yimid qiimaha raashinka.
Baryahan waxaa jiro suxurba xagga raashinka sicir barar ka jiro sida hadda baabuurtii isbaarooyinkii oo batay oo magaaladii wax soo galaysa jirin oo wixii baqaarada keydka wixii ku jirina oo hore u ga- hore u yaryaraadeen marka baqaarada keydka iska dhaafe kuwa kuwii hore kuwa kuwa keydka xataa waa faaro kuwii oo banaanka haba iska la here marka waxaa dhibaatadaas keenaan waxaa waaye in isbaarooyinkii oo batay oo magaalada banaankeeda oo wada isbaara ah oo baabuurka markuu soo gaaro gudceel wixii ka dambeeya oo iska noqonayo shan beri lix beri todoba beri oo isbaara taagnaana hadda artaan wax lasoo fasaxaayo malaba magaaladii dhimeed waxay noqotay waa iska jiqay noqotay marka sidaas darteed sokortii sixir barar ku darsoomay sheegay maasha loorka sokorta awalka gedayna toban iyo todoba dhibic saddex todoba toban iyo todoba dhibic afar hadda artaa loorka wuxuu haafka wuxuu sii maraya toban iyo siddeed doolar waxa dhibkaas keenayna waxaa waaye in maadaama magaaladii isbaarooyinkii wixii raashinka uu magaalada ku yar tahay oo baabuurtii bannaanka taagtaagan yihiin oo si sahlayn magaalada kusoo gelaynin oo kaydadkii ay faaruq noqdeen haddii laga weydiiyo sare kacaa ka jiro culaysaa ka jiro waagii hore haafka bariis waxuu ahaa jiray eh, toban iyo saddex toban iyo saddex bar ahaa jiray haddana afar iyo toban iyo bar mar hayaa dhowrkii labaatan iyo sagaal eh, sokortoo kale waagii hore waxay ahaa jirta toban iyo lix toban iyo lix iyo bar haddana toban iyo sideed iyo bar iyo toban iyo sideed ilaa toddoba iyo toban iyo bar uu hooseeyo qiimaheeda burka sidoo kale eh, waxuu ahaa jiray labiyo toban toban iyo kow iyo bar haddana wuxuu mar hayaa lacag dhan saddex iyo toban ilaa laba iyo toban meesha ku hooseydo si u kala u kala u kala ron yahay base qiimihiis dhibkaasna waxa keenay eh, wadalaan waa jirtaa dhulkii isbaara kusoo badatay dhulkiisu waa adkaayey